bismillaah aada ba umahadsan tahay mona welige ugu horeyn waxaan doonayaa in aan ummadda islaamka ah gaar ahaan kuwa puntland iyo shacabka degmada laascaanoodba aan ugu bishaareeyo dhalashada bisha khayrka badan dowladda puntland ee difaaca sooma jeestayaasha sida gaarka u tababaran shalayto cashar lama ilaawaana oo ay ka qoomameyn doonaan xudhiga wiilashii dabaradii waday ee kasoo duulay galbeed salkii islamarkaana baabi'iyey oo cagta mariyey guntooyinkoodii ay ku faani jireen ee sida gaarka ahayd u carbistan oo saaka wax laga hayaa aysan jirin gaar ahaan kuwii kamaan doosta iyo koofiyadaas dawlo baxeen nimankii shalay cunay ayaan doonayaa iyaga iyo taliyayaashoodaba inaan umahadiyo walaalow dagaal khasaare mooye faa'iida ma leh dowladda puntland dagaalkan waa mid lagu soo qaaday waxaase nasiib ah ilaahay loogu xamdinaqa ah inuu dowladda puntland ciidankeeda uusiyey guusha oo loo lagu jebiyey maamulka jeegaanka efenam lagana qabsaday gaadiid iyo hub qaara laga gubay waana hadallada horgalada laga soo diray hargeysa ee khasaarihii ka dhashay tukra ku fadhihi waaye hargeysa ee shacabkii hargeysa haddii kasoo jeeda hargeysa ee saraakiishaha markii la laayay xalay fadhihi waayey calaacalkoodaad maanta ka dareemahaysaa isku dhexyaacii muuse shani baad ka dareemaysaa jabkii loo gaaray oo muuse khalkhalka ku dhacay wuxuu ahaa warbixintii uu ka heliyay faruntilanka iyo dagaalka walaalow meeshaas tiro gaadiid ah oo gaashaaman ciidamada dowladda puntland way ku furteen maxaabiisna waa ku qabteen dhul fara badanna waa dib bay u qabsadeen oo way xoreeyeen oo ay ka mid tahay magaalada tukara difaac kaga jiraan meeshaana ciidamadu waa ka xoreyn doonaan guud ahaan gobolada sool iyo sanaaina waa laga xoreynahayaa waana mid hadda loo soo jeestay oo waktigan taagan ilaa labada gaartamo meelaan ahayna ka soo kayn maayaan dhulkiisiibaa iska leh magaalada tukara waa xor ciidanka puntland baana shalayto tegey oo afaafka hore ka jooga iyaguna xagga dambe ee burada ay joogaan waa laga saaray magaaladiisa laakiin laakiin laakiin waa arkaynay isduusnimo show ah duleedka laascaanood nimanka hortaagan baabuur ay leeyihiin maleeshiyaadka kasoo jeeda gobolka sool ee somaliland ka tirsan iyo midnimada soomaaliyeed wixii soomaali diidanna meel looga soo wada jeesto dowladda soomaaliyeed ee federaalka ay xamar bay ka talisaa halkana dowladda puntland layihahdaa ka talisa labada dowladda puntland iyo dowladda federaalka markay noqoto ka awood ahaan dowladda puntland baa awood badan saa isku sheegana maaha nimankani waa gardara iyadaa ku socda iyadaa boqol iyo siddeetan kilomitr oo dhul ah soon ahayn soo socda haddana puntland ku ah marka waa arrin noocaasa waana arrin siyaasadeed ay doonayaan in waxyaalo kale waan meeshan oon ay ku ay ku dabaqaan laakiin waxaa meesha ku dagaalamaya waa dowladda puntland oo dhulkii idii xoreysanaysa iyo ciidamada jeegaanka oo kasoo kasoo gudaana maamul mid la miisaan leh oo horumari laga dhiso qorshaha waa mid hadda shalayto bilowday oo bilow ah iyanka ilaahayna wuu soconahayaa maamul shacabka laascaanoodna waa laga qaadaya reeriyad u saaran iyo maamulkan mishinada iyo caburinta ku haya